asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda dalsan caawa idiinaysa waxaa ugu waaweyn wasaaraha soomaaliya oo magaalada muqdisho ka daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka maamulka degma deegaanka baxdo ee gobolka galgaduud oo soo bandhigay meedadka dagaalamayaashii al-shabaab ee shalay lagu dilay deegaankaasi hubkii ay wateen iyo maxaabiis ay ku qabteen dagaalkii shalay madax bannaan oo muddo kadib su-aalo toosa xarunta madaxtooyada ku dhex weydiiyey afhayeenka madaxtooyada soomaaliya hubeysan oo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku toogtay kormeerihii wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta gobolka shabeellaha hoose ka daafurtay imtixaanka shaadiga ee dugsiyada sare
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacaan wanaagsan khiyaartan dhegeysanaysaa waa siddeed iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan qodobadii ugu waaweynaa warkayaga habeennimo ayaad dhegeysateen kusoo dhowaada warkiio fidsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka oo maanta si rasmi uga bilowday soomaaliya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkana faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xafiiska banaynaya maxamed xuseen rooble ayaa daahfuray imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay gobolada dalka imtixaankan ay ugu fadhiisteen arday tiradoodu gaarayso soddon iyo shan kun oo arday ayuu ra-iisul wasaaruhu ka daahfuray muqdisho waxa uuna ardayda imtixaanka gelaysa bahda waxbarashada iyo cid kasta oo imtixaanka gacanta ku haysa kula dardaarmay in ay u hoggaansamaan shuruucda imtixaanka oo waqhti badan la geliyey
runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan daahfuro imtixaankii fasalka afaraad ee dugsiga sare sano dugsiyeedkii labada kun kooiy labaatan labaiy labaatan insha allah ardayda soomaaliyeed ee fasalka afaraad gobolka gobol kasta ay joogaan ee soomaaliya waxaan leeyahay allah subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo waalidkii kusoo tacab iyo tiirbeelayna waxaan leeyahay insha allah guul ayaan u rajaynayaa carruurtiinnii aada kusoo tacab iyo tiirbeesheen ilaahay subxaana wa tacaalana ha u fududeeyo dhammaan waxaan rajaynayaa imtixaanka lasoo dhejin doonana inaad buundo fiican oo wanaagsan aad ka keentaan noloshiinna na aad hore u marisaan insha allah dalkaana aad wax u tartaan waalidkiidin kusoo tacabiyo tiirbeelayna aad ka warhaysaan waxaan leeyahay macallimiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee soo waxbaray ardaydaas idinkana waad mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay usoo duceeya ardayda soomaaliyeed ee xilliga sanadkan labada kun iyo ko labaatan labada kun labaiy labaatanka sano dugsiyeedkii afaraad mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idin leeyahay waa noo furan yahay imtixaankii horey ha loo socdo insha allah guul ayaa idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliya cabdulaahi carab ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa guud ahaan dalka wasaaraha mudan maxamed xuseen roble wasiiru dowlaha wasaaradda xildhibaan cabdi xaaji liibaan dhabanacad kusimaha agaasimaha macallimiinta meediyaha ciidanka amniga booliska dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudan ra-iisul wasaare maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan imtixaankii fasalka afraad oo ay ka qaybgelayaan soddon iyo shan kun oo arday oo afar maamul goboleed iyo gobolka banaadir aa noo daahfurto iyadoo sida warbixinta lagu bixiyey magaalada muqdisho ardayda ugu badan ay ku gelayso ilaa shan labaatan kun oo arday ah waxaana aada iyo aad aan ugu mahad celinayaa howlwadeennada wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare howlwadeennada wasaaradaha maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka waalidiintii ilmaha kusoo tacab soo tacbay oo usoo diyaariyey inay maanta itixaanka fadhiistaan ardayda soo diyaar garowday ciidamada booliska oo iyagane sanad walba heegan u ah inay amniga sugaan dadkaas oo dhan waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u rajaynayaa ardayda guul iyaga iyo waalidkoodba in imtixaanka ilaahay u fududeeyo oy baasaan oo laba bil kadib ay aada uga farxaan marka lasoo dhejiyo ayagana waxaa waaye guushaas ayaan u rajaynayaa ilahayna waxaan ugu baryayaa inuu u fududeeyo imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare oo ay sanadkan u fadhiisteen arday tiradoodu gaarayso soddon iyo shan kun oo arday ayaa looga fadhiistay maanta oo sabti ah ilaa afar dowlad goboleed marka laga soo tago puntland cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
warbaahinta madaxa bannaana markii ugu horreysay muddo kadib ayaa maanta loo ogolaaday in su-aalo toosa ay xarunta madaxtooyada ay ku dhex weydiiyaan afhayeenka madaxtooyada soomaaliya sida warkan ay ku faahfaahinayso waryahayaga maryan ladane afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaaro shir jaraa-id ku qabtay madaxtooyada ayaa waxa uu kaga warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii koobnayd oo xilka hayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa muddadii u dhexaysay koob iyo soddonkii mey ilaa saddexdii juun ee labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha dowladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo soomaali heshiis ah uu safarro ku tegay deegaanada koonfur galbeed iyo galmudug si uu ugu kuurgalo xaaladaha nololeed ee ee bulsho gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha dowladda federaalka oo hirgelinaya halku-dhigiisa ahaa soomaali heshiis ah ayaa shir laba maalmood socday isugu yeeray golaha wadatashiga qaran si loo amba qaado arrimaha hortabinta u leh una baahan wadaxaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni wadatashi iyo nabadeyn bulsho shirka oo ku dhammaaday isfahan iyo isku soo dhowaansho ayaa wuxuu waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idinla wadaagay labaiyo tobankii juun madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan soomaaliya gaar ahaan xaaladda bili-aadanimo ee ka dhalatay abaaraha dalka ka jira waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan inta aan arrinta arrimaha dibadda ku jirno markii caleemasaarku dhacay madaxdii faraha badnayd ee kala duwaneyd ee dalka timid waxaa dhacay shirar doceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateraal ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid waxaa isna dhacay maadaama madaxdii igad badankeedu ay halkan joogeen in shirkii igad isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay shan iyo tobankii bishan juun labadii kun iyo labaiyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xas xamse cabdi barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si deg deg ah u ansixiyaan dhanka kale afhayeenka ayaa jaanis u siiyey wariyaasha in ay weydiiyaan su-aalaha maankooda ka guuxaya si islamarkaas u helaan jawaabo ku filan su-aalaha oo ahaa kuwo aada u fara badan ayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii ay wariyaashu weydiiyeen afhayeenka arrintii dhowaan ka dhacday kenya ee la xiriirtay safiirka soomaaliya u fadhiya kenya ee tarsan waxaa kaloo wariyaashu ay weydiiyeen afhayeenka duqeymaha ay dowladda kenya ku hayso qaar ka mid ah gobolka gado iyo waxa dowladda uga qorsheysan sidoo kale wariyaasha ayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii ay weydiiyeen afhayeenka la dagaalanka al-shabaab iyo waxa dowladda uga qorsheysan iyo sidoo kale wariyaasha soomaaliyeed gaar ahaan tifiyada madaxa bannaan ama warbaahinta madaxa bannaan sida ay u heli lahayd xogo dhammaystiran oo la xiriira madaxtooyada tallaabada ku habboonno isagaa ka qaaday oo ahayd inuu shirki ka baxay tallaabada labaad oo aan malaynayo inaad ka warhayso oo ay ahayd intaanad su-aasha i weydiina inaad kusii xisaabtantan waxay ahayd dowladda kenya raaligelin bay ka bixisay warqad bay soo warbixin bay arrintaa ka soo saartay marka madaxweynuhu uu barakacyaasha la kulmayeyna dabcan waanu isla soconay arrinta barakacyaasha iyo dadka ku go'doonsan deegaanada shabaabka waxay qayb ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka dadka ka soo gaaraya bili-aadanimo marka laga soo tago waxay qayb ka tahay qorshayaasha amni ee dalka dib looga xoreynaya maxaan idhahdaa meelaha ay joogaan argagixisadu shalay waad arkaysay sidii baaqi uu madaxweynuhu galmudug markuu joogay u diray ay reer baxda uga jawaabeen sida warbixintii aan akhrinayay ku jirtay annagu siyaasad ahaan waxaanu aaminsannahay xogtu dowladda inay tahay inay qayb ka tahay hantida qaran sida aada hantida qaranka wax ugu leedahay baad xaq ugu leedahay inaad xogta dowladda iyo meelaha ay wax marayaan u ogaato markaa mar dambe ma dhacayso insha allah haddii ilaahay idmo waxaanu ku dadaalaynaa inaanu joogtayno kulamada noocana waxaa nooga qorshaysan warbaahinada madaxa bannaan in warbaahin walba laba qof la siiyo cameraman iyo reporter inaanu kaar u samayno inay access helaan maalinta uu jiro war-saxaafadeedka ama howl kale oo warbaahineed loo baahan yahay ay jirtana in labadaa qof iyagoo xarakoonaya oo sida shaqaalaha madaxtooyada oo kale fadilan inay aayar soo galaan maryan ladana xuseen dalsan t v madaxtooyada
kooxo hubaysan ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay markaasi ku toogteen kormeerihii waxbarashada ee degmadaasi kooxo ku hubaysnaa bastoolada ayaa saakan xaafad ka tirsan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ku dilay kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya dad la hadlay warbaahinta dalsan ayaa u sheegay in rag dhallinyaro ah oo watay bastoolado ay toogasho ku dileen cali shanlow cali oo ahaa kormeerihii guud ee wasaaradda waxbarashada xilli uu marayey xaafadda xawataako oo ka tirsan xaafadaha degmada afgooye isagoona u dhintay rasaas lagu dhuftay wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geerida marxuum cali shanlow cali oo saaka la dilay waxaana la sheegay in uu isku diyaarinayey kormeer uu ku sameeyo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo maanta ka bilowday dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka hor inta aan la dilin wasaaradda waxbarashada oo qoraal kooban soo saartay ayaa tacsi u dirtay qoyska marxuum cali shanlow cali iyo bahda waxbarashada maamulka koonfur galbeed oo uu ka tirsanaa waxaana marxuumka ay alle uga barisay wasaaraddu inuu jannadiisa firdowso uu ka waraabiyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa marar hore oo sidan oo kale waxaa uga dhacay dilil qorshaysan oo loo geystay dad mas-uuliyiina iyo dad shacaba kuwaas oo ay geysteen rag ku hubaysan bastoolado islamarkaana goobta isaga baxsada ciidamada dowladda soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan goobta dilku ka dhacay ay ka wadaan baaritaano ay ku doonayaan ku ogaanshaha ciddii ka dambeysay falka dilka ah ee loo geystay kormeerihii wasaaradda waxbarashada ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weli waxaad dhegeysanaysaan warka idaacadda dalsan oo idinkaga imaanaya mawjada f m k sagaashan iyo kow dhibic shan megahartisa dhinaca kalena isla wararka shabeellaha hoose ayaan ku guda jirnay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmada afgooye ka daafuray imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare sida uu kusoo waramayo ibraahim maxamed mayow
wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta degmada afgooye ka dahafurtay imtixaamka shahaadiga ah ee dugsiga sare ama fasalka labiyo tobanaad oo sannadkii saddexaad wasaaradda ay qaadayso munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada ugu horeeyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka la taliyaha wasaaradda waxbarashada guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha deegaanka lafoole iyo guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada waxaana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed sannadkan ay ku guulaysatay in ardaydii deegaanka ceelasha biyaha ee imtixaamka ku geli jiray muqdisho loo soo wareejiyo degmada afgooye ugu horreyn waxaa goobta si wadajira warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha degmada afgooyahana duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe iyo guddoomiyaha deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaan ardada deegaanka lafoole ka socota oo tirada ugu badan ee imtixaanka gelayso sida warbixinta aan ku hayo kun iyo sideed boqol arday inay imtixaanka ay u fariisanayso oo deegaanka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay sida ay ugu soo dhiiradeen farxaday noo tahay degmadeena in lagu qabto farxaday noo tahay deegaankeena inay ka soo qayb galaan maxaa yeele ilaah subxaana wa tacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun midka wax bartay midka wax baran ma isku mid baa waxaan alla ugu baryayaa ardayda galayso inuu imtixaanka ila alla u fududeeyo teeda kale ardayda oo deegaanka ah oo degmada afgoy waxaan ka codsanayaa martida sharafta oo deegaanada kale noogu timid ardayda ah inay xishmeeyaan muddada kooban oo imtixaanka socdo ardaydaasna ilaahay waxaan ugu baryay inuu imtixaankaga u fududeeyo teeda kaleeto waa inay ducaystaan allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla
gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose axmed mudane ayaa natiijo wanaagsan u rajeeyey ardayda maanta imtixaamka uga fadhiisanaysa guud ahaanba gobolka shabeellada hoose ardayda maanta u fadhiisanaysa imtixaanka waxaan leenahay maasha allah tabaarakallaah waxaan idiin rajaynaynaa guul insha allahu tacaala waxaana rajayn doonaa imtixaanaadka inay ka dhici doonaan dhammaan degmooyinka ee gobolka shabeellada hoose markii laga reebo degmada sablaale waxaana u rajay doonaa insha allahu tacaala darajo khayr qabtaan u rajaynaynaa inay ka qayb galaan runtii ardadaas inta badan guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya al-ustaad cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ardayda kaalmaha hore gala ay u ballanqaadayaan deeq waxbarasho oo dibadda ah waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardada mataqaanaa gobolka shabeellada hoose oo imtixaanka saaka u fadhiisatay ardadii natiijo fiican iyo kaalin wanaagsan la timaado waxaan u ballanqaadaynaa ka wasaarad ahaan in aan deeq waxbarasho dalka dawladdiisa aan geyn doono hadduu alla yidhaahdo marka insha allah ilaahay waxaan ugu rajaynayaa in ay guulaystaan dhammaan ardada soomaaliyeed gaar ahaan ardada gobolka shabeellada hoose ardayda la foole deegaanka ceelasha biyaha oo ayagana markii ugu horreysay imtixaankoodii ay ku galayaan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ardadana oo gebi ahaan imtixaanka ay u aadi jireen gobolka banaadir gaar ahaan xamar waxaa ilaahay noo suurtageliyey in ardaydii xamar aadi jirtay oo aan u soo wareejinay degmada afgooye imtixaankooda ee deegaankooda ay ku gali doonaan taasna waxaa farxad aan la qabsanayaa dhammaan ardada wax ku baranaysa gobolka shabeellada hoose kale waxaa xasuusid mudan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya oo dadaalaha fara badan ay ugu jirto sidai ku horumarin lahayd gobolka shabeellada hoose ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an maadaama ardadii imtixaankii wallaweyn ee ku galaysa aan geenay degmadii wallaweyn ardadii ceelasha biyaha ee degmada afgooye aan keennay ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an tuulo kasta iyo degmo kasta arday ay joogto in imtixaankooda ugu geen hadduu alla yidhaahdo ugu dambeyn la taliyaha wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed maxamed aadan mahdi ayaa ardayda maanta imtixaamka fadhiisanaysa ku buuriyey inay dadaal muujiyaan islamarkaana u rajeeyey natiijo wanaagsan waxaan u hambalyaynayaa maanta dhammaan macallimiintii waalidiintii iyo ardadii tacab badan soo geliyey inay maanta imtixaankan ay u fadhiistaan koonfooga ay u fadhiistaan marka hambalyaan idin leeyahay hambalyaan idin leeyahay guud ahaan hambalyaan idin leenahay gaar ahaan degmada afgooye hambalyaan leeyahay waxaan ilaahay ka baryaynaa imtixaankan inuu si nabad noogu bilowday maanta oo si rasmiya noogu furmay halkan inuu haddana si nabad ah noogu dhammeeyo ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
mahadsaned ibraahim guud ahaana keyrtan dhegeysanaysaay warkii oo idinkaga imaanayey waa raadiyaha dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho waa naga intaa cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynayey warkan kasaxiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel